إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka ayaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah howlgal qorshaysanna oo ay mujaahidiinta ka fuliyeen magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ayaa waxay ku dileen wasiir ka tirsanaa maamulka galmudug khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa ciidamada dowladda federaalk ka soo gaaray qarax lagula egtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya afhayeenka xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa sheegeen shisheeyaha iyo dowladda federaalku ku jabeen dagaalka milatariga iyo kuwo kale uu ka mid yahay kan fikirka ciidamada jabuuti ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa la kulmay weerar culus oo kaga yimid dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oday ka mid ah dadkii dowladda federaalk u qoray ciidanka lagu soo tababaray dalka eritereya ayaa ka sheekeeyey halka ay ku dambeeyeen ciidankaas oo la sheegay inay ka baxsadeen xerooyin kala duwan oo muqdisho loogu oday ehelada wiil dhallinyaro ah oo ay ciidamada dowladda federaalk ku dileen magaalada balcad ee shabeellaha dhexe ayaa sheegay in askarigii wiilkooda dilay uu si xura u qayiilayo iyagana aysan weli cadaalad helin aqoon-yahano ayaa falanqeeyey shir muqdisho ugu soo dhammaaday wadaaddo taageera dowladda federaalk iyo ciidamada shisheeye beeraleyda deegaanada hoostaga magaalada marka ee shabeellaha hoose ayaa cabasho ka ah taliyaha sirdoonka dowladda federaalk ee magaaladaas oo ay ku eedeeyeen inuu beerahooda si qasab ah uga qaatay daroogana kaga talaalay
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo faahfaahsan howlgal qorshaysanna oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen magaalada muqdisho ayaa waxay ku dileen wasiir ka tirsanaa maamulka galmudug warkaas iyo warar kale oo la xidhiira weerar lagu qaaday jabuutiyeenka ku sugan dhuusamareeb iyo qarax ka dhacay magaalada muqdisho oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk wararkaas waxaa soo jeedinaya haashim howlgallo kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey askarta dowladda federaalk ah ayay qaadeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab saacadihii lasoo dhaafay haddii aynu ku horrayn oo dhanka gobolka banaadir howlgal qorshaysan oo rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalag ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho ayaa lagu dilay wasiirad ka tirsaneed maamulka galmudug wasiiradda la dilay ayaa ahayd wasiiru dowlihii wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee maamulka galmudug taas oo lagu magacaabo farxiye cabdi waasuge haweeneydan ayaa sidoo kale ka mid ahayd saraakiisha galmudug ee dagaalada ku lugta lahaa waxaana si gaar ah uu dilkeedu kaga dhacay degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho madax kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalk ah ayaa dilka haweeneydan aad uga naxay kuwaas oo uga horreeya madaxweynaha maamulka galmudug ninka lagu magacaabo qoorqoor isla banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalaq qarax la beegsaday gaari ay saaraayeen askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka askartan ayaa qaraxa lagula beegsaday aagga kilomitir for waxaana ku dhintay ugu yaraan hal askari halka mid kalena uu ku dhaawacmay isla magaalada muqdisho guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay laba qarax la beegsadeen guri ou deganaa mas-uul ka tirsan dowladda federaalka gurigan ayaa ku yaala degmada dharkenley waxaana deganaa guddoomiye ku-xogeenka dhanka amniga iyo siyaasadda ee maamulka dowladda federaalka ugu magacaaba degmada dharkenley kaas oo magaciisa lagu sheegay sharkey dhanka gobolka galgaduud ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalad dagaal culus ku qaadeen fariisin ciidamada jabuuti ay kaga sugnaayeen eerboorka magaalada dhuusamareeb halkaa oo laga maqlayay dhawaqa rasaasta faahfaahin dheeriyana kama aanaan helin khasaaraha soo gaaray ciidamada jabuutiyaanka ah kuwaas oo qayb ka ah duulaanka lagu soo qaaday waddanka soomaaliya jasaak allahu khayran haashim cabdinaasir ayuu kaasi ahaa afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegay in shisheeyaha iyo dowladda federaalku ku jabeen dagaalka milatariga iyo kuwo kale uu kan fikirku ka mid yahay cabdifataax maxamed qaasim ayaa warka soo jeedinaya shir jaraa-ida oo uu qabtay maalintii shalay ayaa waxa uu ku soo hadal qaaday halka uu marayo duulaanka ay shisheeyuhu ka wadaan qaybo ka mid ah waddanka waxa uu marka hore sheegay in duulaankan uu yahay mid soo jireen ah oo shisheeyuhu ku soo qaadi jireen mandiqadan muddo shan qarni ka hor xilli walbana ay dadka ahludiinkiihi u istaagi jireen ka hortaggiisa isagoo tusaale u soo qaatay halgannadii jihaadiga ahaa ee al-imaam axmed gurey iyo sayid moxamed mujaahidiinta maanta dagaalamayahina waxa uu sheegay inay dhammaystir u yihiin hawshaasi qori iskudhiibka soo ahayd ee uu jiilba jiil ku dhaafayey dagaalka maanta socda ee wejiyada kala duwan leh ayuu sheegay inuu yahay mid shisheeyuhu wadamo badan kusoo tijaabiyeen intiisa badanna kusoo fashilmeen halkanna ku jebi doonaan insha allah xilligan la joogo waxa uu xusay inay ku fashilmeen dagaalka dhanka milatariga ah maantay oo aanu hadlayno cadowgu wuxuu ku jabay duulaankii ciidan ee uu soo qaaday wuxuu waayey saraakiil badan oo muhiim u ahaa wuxuuna ku soo koomay dhul bannaan oo uu ku soo ordo iyadoo ay diyaaradaha maraykanka iyo turkigu kor ka ilaalinayaan sidaas oo ay tahayna maalin walba waxay mujaahidiintu u dhacaan xeryaha ay cadowgu degaan halkaasna waxay ku laayaan askarta iyo saraakiisha riddada ah waxayna ka soo qaniimaystaan hubka iyo saanadda ay saliibiyuintu soo siiyeen horay ayaa loo yidhi
sidoo kale waxa uu qeexay in dowladda federaalku ay ku jabtay dagaalka dhanka fikriga ah ee ay horay u sheegaysay inay la gelayso mujaahidiinta cadowgu wuxuu kaloo ku jabay furinta dhanka fikirka ah ee uu dagaalkeeda iclaamsaday wax kale iska daaye wuxuu awoodi waayey inuu ummadda soomaaliyeed ku qanciyo in dowladdu islaam tahay oo aysan riddo ahayn waxay ilaa iyo hadda ka jawaabi layihiin labiyo tobankii xalqo ee saa'a maa yaxkumuun ee ay mujaahidiintu ku caddeeyeen gaalnimada dowladda riddada ah dhanka dastuurkooda gaalnimada ku dhisan xeerarka maxkamadahooda iyo gaalnimada looga dhaqmo iyo xeerarka iyo qawaaniinta gaalada caalamiga ah dejisatay ee ay iyaguna aqbaleen kuna dhaqmaan kuwaas oo ah gaalnimo cad oo cid ay ka qarsoon tahay aysan jirinin waxa uu tilmaamay marka laga yimaado taxanaha saa'ama yaxkumuun ee ay jawaabta u weysay dowladda federaalka in sidoo kale qaar ka mid ah wadaadaheedu ay qireen dastuurka inay ka buuxaan qodobo gaalnimo ahi silsiladaas iyada ah oo meel walba laga heli karo iyadoo maqal muuqaal iyo qoraal intaba ah iska dhaaf iyaga murtadiinta ahe xitaa kuwii culummada sheeganayay ee iyaga taageersanaa ayaa ugu dambayn ku qiray in xukuumadda qaybo ka mid ah dastuurkeedu uu gaalnimo yahay xaqiiqdu waxay tahay in aysan jirinin cid diin wax ka taqaana oo awoodda inay ka jawaabto caddaymaha ku xusan silsiladdaa saama yaxkumuun isla markaana difaacdo gaalnimada xukuumaddaas riddada ah ee ku dhacday nawaaqidda cadcad ee aan cidna dagaalka dhaqaale ee ay shisheeyuhu sheegeen inay ku qaadayaan mujaahidiinta ayaa ku soo ururay inay boobaan hantida ganacsatada iyo qaybaha bulshada iyaga oo gacan ka helaya qaar ka mida shirkadaha iyo bankiyada sida uu shirkiisa jaraa-id ku caddeeyey afhayeenka waxaana jira dad lacago laga xayiray kadibna shirkaduhu ku xireen maraykanka jooga xerada xalane dadkaas oo la weydiiyey shanta salaad inay tukadaan inay dimuqraadiyadda aaminsan yihiin waxay u ganacsanayaan iyo sababta ay gararka waaweyn u daysteen waxa kale oo uu shirka jaraa-id soo bandhigay qisada gabar soomaaliyeed oo ganacsanaysay oo laga xayiray akownadeedii kadibna shirkaddu ku xirtay nin sarkaal ah oo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan qaybta waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada oo loola jeedo la dagaalanka islaamka kaas oo kala hadlay gabadha arrimo aan habboonayn oo ka dhan ah shareecada islaamka oday ka mid ah dadkii dowladda federaalka u qoray ciidanka lagu soo tababaray dalka eritrea ayaa ka sheekeeyay halka ay ku dambeeyeen ciidankaas oo la sheegay in ay ka baxsadeen xerooyin kala duwan oo muqdisho loogu ooday mahad cubeyd ayaa warka soo jeedinaya ciidankii dowladda federaalku ay ku soo tababartay dalka eritereya oo waayahanba la hadal hayay inay ka baxsanayaan xerooyin ku yaala magaalada muqdisho ayaa waxaa arrinta rasmiga ah ee ka dambaysa baxsashadooda bannaanka soo dhigay mid ka mid ah odayaashii wax ka qoray ciidamada lagu soo tababaray dalka eritereya wuxuu ka sheekaynayaa marxaladihii kala duwanaa ee ay soo mareen ciidanka eritereya laga soo bilaabo markii dalkaas la geeyey
anugu waxaan ahaa odayaashii ugu horreeyey ee ciidanka eritereya gobolka banaadir qore ee dameyntay ilaa markii ugu dambaysay ciidanka marxalado badan buu soo maray waxaa ku dhacday hoggaan xumo kaga dhacday saraakiishii ciidanka soomaaliya lagu daray ee tababarkooda inay la socdaan iyo xuquuqahooda iyo waxa la baraya ahayd waxay noqday saraakiil aan khibrad ciidanna lahayn mas-uuliyadna lahayn waxa ciidankii lagu bilaabay dil jirdil in qabiil loo laayo la ilaa kani waa habargidir kani waa abgaal kani waa garxajis kani waa majeerteen isagoo sii hadlaya ayuu sheegay inay jiraan in ka badan saddex boqol oo askari oo dalka eritreya looga soo tegay kadib markii laga jebiyey dhabarka hase yeeshee sida uu sheegay laga qariyey dowladda xasan sheekh cabdirasaaq elateria nin la yidhaahdo oo aan de ciidanna ahayn ciidan sarkaal soomaaliyeedna ahayn baa halkan lagaga daray ninkaasi elateria ciidanka intuu ku maqnaa dheemishkii ummad soomaaliyeed gaadha kii ugu badanaaba gaadhay saddex boqol iyo lixdan inan oo soomaaliya oo baara laysa oo nin walba dhabarka ka kala jabayaya miskaha oo hadda lagaga yimi elateria jira oo dhaawac oo laga qariyay madaxweynaha iyo dowladdaba annaguse waa ognahay raggii ka soo fakaday ee lateriyaa jooga xamar ee lugta kaga soo baxay boosaasa jooga hargeysa jooga ceerigaaba jooga taas waa taa oo markhaatoma baana wuxuu markan ka sheekaynayaa waxa keenay inay baxsadaan ciidanka laga keenay dalka eritreya oo uu hadda sheegay inay ku sugan yihiin magaalooyin kala duwan oo ka mid ah dalka soomaaliya ciidankii waxaa dhacay muqdiso marka dhacday ninka cabdirasaaq lateriya yidhaahdo ugu qudbadayo ciidankii xuquuqna ma lihidin daawo ma lihidin kabis ma lihidin fasax ma lihidin ninkii baxayowna bax oo qoriga xaree ninkii tegayowna tag ciidanku sidaas hortay ku gadooday ninba meel buu ka dhacay rag maanta burcay joogaan rag boosaasay galeen rag xamar bay joogaan ciidankuna waxay ka cabanayaan dilkii kaga dhacay iyo qadoodiga kaga dhacday iyo hoggaan xumada ku dhacday intaasay isugu dhacday dowladdii soomaaliya oo aan daryeelin dad aan aqoon ciidan lahayn oo ciidankii hor taagan nin tababar siddeed bilooda soo maro jenaraal looga dhigay bal hadda eeg ugu dambayntii wuxuu ka warramayaa dhacdadii ugu dambaysay ee ka dhacday xera maslax oo ciidamo kuwaas ka tirsan ay ka baxsadeen wuxuuna sheegay in tiradii ugu badnayd ay magaalada ku jiraan
saddex nin baana ciidanka laayay cabdirasaaq elatariya gacantiisa isagu inamada waan waraystay anigu badankooda kun iyo laba boqol oo askari baan dambiintay anigoon qoray oo soomaali cid kastaba leh beeshayda haw badnaadaan laakiin kun iyo laba boqol oo askariyo ciidanka elatariya oo damaanadiigu qorraa oon mas-uulka ahaa kun iyo labadii boqol intii imika halkan ka badbaada nolol ku timi nin walba waan waraystay inamadow cabdiri ku dilay mubaarig waa gacan ku dhiigla soo dilay inamo soomaaliyeed waxaa la keenay ciidankii elatariya saddex xero xerada xera aagoon la yidhaha iyo maslax iyo xero goortan siddeed boqoloo xeno maslim goortan la geeyey oo siddeed boqoloo hubaysan oo qalabaysan afartan inan baa kaga hadhay xeradii siddeed boqol afartan ka jar lixdan toddoba boqol iyo lixdan toddoba boqol iyo lixdan kaa askari baa magaalada galay isku soo wada duub oo arrintan ayaa fadeexad weyn ku ah dowladda federaalka oo ciidamadan markii hore qaar badan oo ka mid ah si qasab ah ku geysay dalka eritreya markii loo soo tababarayna u sheegtay inaysan u hayn wax ay ku noolaadaan inaysan u hayn xataa waxay ku noolaadaan ehelada wiil dhallinyaro ah oo ay ciidamada dowladda federaalka ku dileen magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay in askarigii wiilkooda dilay uu si xura u qayeelayo iyagana aysan weli cadaalad helin maxamed ciise ayaa war ka soo jeedinaya wiil dhowaan ciidamada dowladda federaalk ay ku dileen degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa ka hadlay eheladii wiilka la dilay wiilkan la dilay oo lagu magacaabi jiray cabdifataax islamarkaana dilkiisa loo adeegsaday xabado dhishiika ah ayaa waxaa ka hadlay aabihiis oo curyaan ahaa islamarkaana uu ka keenay magaalada muqdisho arrimo caafimaad waa kan aabbihii oo lagu kor dilay wiilkiisa oo ka hadlaya anigoo ah muxuudiin xaaji maxamed xasan waxaan tabanayaa cadaalad darro oo iiga timaaday wiilkayga oo baawur igu waday anigoo jiran oo lagu dilay garasdeelle degmada balcad garasdeelle laguna dilay qoray dhashiika ah oo uu leeyahay qaasin furdug cadaalad darrana aan ka tabanaayo maantana laga joogo lix maalmood waxna lay qaban waayey cunugaygina farinjeer uu ku jiro qarashna uu ugu socdo waxaan rabaa dawladda inay cunugaas wixii iga dilay maxkamadda si cadaalada u keento hadday muslimnimo jirto hadday islaamnimo jirto waxaan ka codsanaa mar labaad inay ninkaas si deg deg ah maxkamadda igu hor keento asagoo la xirin oo weli gurigiis magaalihiisa ku qayiraayo oo dhiibisooyinka ku qayiraayo oo anigana cunugeyga dhibbaran yahay oo faranjeel ku dhex jiro sidoo kale qaar ka mid ah eheladiisa ayaa iyagana waxay yidhaahdeen annaga waxaan codsanaynaa cadaalad walaalkay hortayaa lagu dilay horteeda ku nafbaxay gaari cabdibilaa dhishii ka nagu furay annaga waxaan codsanaynaa cadaalad in loo soo istaajiyo ninkii walaalkay dilay cadaalada oo baan lix biro finjeer ku jiraa ilaa hadda lama soo xirin meel lama keenin ilaa hadda nimanka dileena haystaan annaga waxaan codsanaynaa cadaalad walaalkay ninka dilay cadaalad in loo marsiiyo cadaalada u baahanna annaga wiilkeena ninka dil waxaa u baahanna in cadaaladda naloo soo istaajiyo dilku wuxuu ka dhacay degmada balcad gaar ahaan garasdeele meel waddaan iska maray isbaara ma taagnaan jagboonti maana joogin meel waddaan maraynay cabdibilaah wuuna baasay xabaduuna nagu furay ehelada ay dadka ka dilaan ciidamada dowladda federaalka ayaa mar walba waxay dalbadaan cadaalad mana aysan helaan wax cadaalad ah aqoon-yahano ayaa falanqeeyey shir muqdisho ugu soo dhammaaday wadaadda taageera dowladda federaalk iyo ciidamada shisheeye maxamed daahir cali sow ayaa ka waramaya magaalada muqdisho waxaa ku soo dhammaaday shir la isugu keenay wadaaddo shilimaad sistay diintooda iyo kuwo culimo u ekayaal ah oo dhaqan culimo aan lahayn shirka ayaa laga soo saaray bayaan u muuqday mid diyaarsanaa oo qaab siyaasi u qoran una eg kuwa ay soo saaraan dowladaha la dagaalama muslimiinta ay ugu yeeraan argagixisada aqoon-yahanada kala ah cabdulaahi xaaji iyo cabdulaahi cariih oo ka qayb galay falanqayn xalay dhuuxa lagu soo qaatay ayaa falanqeeyey shirka iyo waxa ka soo baxay cabdulaahi xaaji ayaa ka hadlay sababta shirka ay kaga soo qaybgeli waayeen culimmada soomaaliyeed shirkana loogu buuxsaday dad aan culimo ahayn oo intooda badan ka yimid yurub iyo ameerika waxay usoo qaybgeli waayeen dhowr arrimood kow horta ninkii qofkii wax macnaha garashadiisu ay gaarsiisan tahay waxaa jirana fahmi karaaho waa dee aqligiisaa ka reebaya ninkii kaloo dee isagu inuu meesha imaada rabay ama macnaha jeclaan lahayna waxaa laga yaabaa baqdin iyo macnaha naftiisa inuu macnaha u baqay marka labadaas arrimood waxaan isleeyahay ugu waaweyn macnaha dee qofku garashadu qofba inay kula eg tahay marka meeshana waa lasku sawiraa dee ugu sawir waayo waa lasku sawiraaho dee qofku meelna wax kasoo bixin in lagu sawiro dadka qaaraa fahmi karaa macnaha sheekada soo socota dadka qaaraa fahmi karaa dadkaanna waraaqaha horaa loogu qeybshay oo dee horaa loogu sheegay shirkan in la qabanaayo waxaan xataa la soconaaho macnaha aan ognahay in dad badan oo culumaa liiska ay ku qornaayeen oo la yidhi waa imaanayaan ayaguna aysa ogeyn oo macnaha xataa culummada meesha lagu qora xataa aysa ogeyn inay shirka in lagu in lagu qoray aysa ogeyn macnaha qaab adiga qandaraas macnaha qaab iska qandaraasa ma garat cabdulaahi cali oo dalka dibaddiisa jooga wax badanna ka og qolada ka qayb gashay shirka ee qurba joogta ah ayaa sheegaya in ragga la isku keenay ay in badan u shaqeeyaan sirdoonka shisheeyaha waa jiri jireen nimankan culamaa suugu meel walba waa jiri jiray weligiis aliis diinta islaamkana intii ay soo maaragtay daciifaysana rag noocaasoo lagu shaqaystaa waa jiri jireen marka calal cumuum nimankani niman iska shaqaysta wey halkan markay joogaanne masaajidada way kala leeyihiin oo shaqo iskuma laha ragga hadda halkaa la iskugu keena waxaan ognahay kuwo badan inay maaragtay masaajidada isku laayeen oo reebel iyo qabiilo isku laayeen waa niman caynkaasa culummana kolley laguma tilmaami karo sidaan hore usoo sheeganaya xilli walba waxaa jira rag lagu geedgoosto oo ay ku adeegtaan gumaystuhu marka nimanka soomaalina ma matalaan halkaa markay joogaan ayagaa xoogsada maraykaana sida inta badan masaajidada nimanka imaamka ka ah iyo mu'adimka labadaas intaanu ka xasuusta lacag bay siiyaan marka awaamiir ay shaqeeyaan ama ay nimankaa fuliyaan ayay ku shaqeeyaan niman soomaali halkan joogto oo dibadda u shaqeeyana waa niman isku xoogsado wuxuu yidhi wadaadkii sheekhna garanay macalinna garanay aw muxuu yahay waa nin xoogsanaya yidhi waa nin karmeed xoogsanaya marka nimankan waa niman iska xoogsanaya meel kastoo ay lacag iyo daruuro ku arkaanna waa aadayaan xamarna hadda waxaa keenay soomaali ay ka naxayaan ma aha waa niman lacag raadis ama maaragtay ajandahaas lasoo qaatay oo laga soo qaatay dibadda xasan sheekh waxaa idinka siiyaa wey ma garata ka qaybgalayaasha falanqaynta oo dhuuxay macnaha iyo ujeedka laga garan karay bayaanka ka soo baxay shirka ayaa isku raacay in wax dan u ah ummadda uusan ka soo bixin shirka wax aan aad ula yaabay oo aan uga naxayn oo kaleeto waxay ahayd inay haween ay ayagu naftirkooda fatwada wax ka soo jeediyeen oo naag waxaan arkayey aad u xanaaqsan oo odhanaysa annaga hana lagu daro majliska culummada soomaalida hana lagu daro gabagaba ahaantii shirkaasi anigu aad baan ula yaabay wax soomaali dana kuma hadlin waxaan islahaa wax soomaali dan ay ka hadlayaan in maanta diinta ay ku soo duulaan niman culummo sheeganaya oo qaacidada ay qaateen hadmu diin biismi diin ku burburi diinta magac diin ayaa iga soo baxay waxaa cajaa'ib waxaa ah in la yidhi macnaha nimankan dhalinyarada waddanka dagaalamaya qofkii la macaamilaahu macnaha waa dembi oo xag ilaahina dembiga ka tahay xagga biniaadmina dembiga ka tahay marka waxaan leeyahay su-aalaan isweydiyo waxaan ariniyo haddaynu dembi tahay waddanka gaala saliibiyo sax maxay kuwan marka ma sharci loo sameeyo oo macnaha ayaga kitaab loo dhiibo walba kuwan loo dhiibo alnihaayo saan hore u sheegnaba hadalkan waxaan wax qoranay ahaayeen sidii u qornaayena loo raacay in la fashilaadna uma baahno hadda in la fashiliyo iyo in macnaha waqti lagu dhumiy uma baahna saanu ku fash- saanu ku fashilis- ku fashilmaba kus ayagaa isfashilaba si kastaba ha ahaatee qacda hore marka uu shirka furmay waxaa indhaha lagu dhuftay wadaaddo aan saaxada ku cusbayn ee culimmada dowladda ah siyaasiyiin jaagaxiirayaal afmiishaaro ah oo koofiyad iyo qamiis soo xirtay iyo haween kuwaasi oo isdhex fadhiyey lamana filayn in shirka uu noqdo mid ummadeed oo si dhab ah looga hadlo halka uu salka ku hayo mashaakilka haysta soomaaliya iyo xalkiisa oo ah in dalka shisheeyuhu ka baxo ummadduna u soo laabato diinteeda oo dastuur ay ka dhigato kitaabka qur'aanka kariimka warkaan dhegaystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan beeraleyda deegaanada hoos taga magaalada marka ee shabeellaha hoose ayaa cabasho ka ah taliyaha sirdoonka dowladda federaalk ee magaaladaas oo ay ku eedeeyeen inuu beerooda si qasab ah uga qaatay daroogan uga talaalay kulan ay magaalada marka ku yeesheen qaar ka mid ah odayaasha deegaanadaas ayaa waxa ay sheegeen in taliyaha sirdoonka ee magaalada marka ugu magacaaban dowladda federaalk ninka lagu magacaabo maxamed shiiq uu si qasab ah kaga qaatay beero ay ku lahaayeen gobolka shabeellaha hoose halkaasna uu kaga talaalayo daroogada loo yaqaano xashiishka waa kuwan qaar ka mid a odayaashaas oo ka warbixinaya dhibaatada uu ku hayo taliyaha sirdoonka dowladda federaalk ee magaaladaas gobolka shabeellada heese khaasatan degmada marka ee beeralayda ku noolaan ka mid ahay ee dhibaatooyina aad iyo aad ah, saddex iyo labadii sano ugu dambeydaba ha usii daraadee aad taagan cabashaan nahay waxaan ka cabanaynaa ururka niisa ee degmada marka taliyihiisa maxamed sheekh ciidamadii eh, ciidamada uu ninkaasi taliyaha u yahay oo ku abtirsadaa niisa beerihii aan lahayn oo geleyda iyo sisinta iyo mooska maalin walba inay wax ku dilaan inay wax ku dhacaan inay simaarta siibaan inay simaarta gubaan inay dadka bac ku dhiijiyaan shaqaalihii ka shaqaynaya inay bac ku dhiijiyaan salaad walba ay ku soo kallahaan mar walba oon iyo si walba oon isugu daynay inaan dacwoonno oon la kulannay asaga oo aan mar walba heer degmo iyo heer n- n- amniba aan ku laalaabanay waxaa suurtagal noqola inaan xasilooni iyo walaalnimo iyo derisnimo aan ku wada noolaan oday kale oo ka mid a beeraleydaas ayaa sheegay in taliyaha magaalada marka ugu magacaaban sirdoonka dowladda federaalka uu mar weliba ka shaqaynayo sida uu dadka beeraleyda ah u jaasuusi lahaa ciidamada shisheeye dalka kusoo duulay sidaasna lagu laayo arrinka ugu weyn oo maanta aan isugu nimid oon ka cabanaynahay waxay tahay markhaati baa joogo beerihii la siisii baa nool beerihii lasoo weeraray baa nool kuwii la dilayaa nool mar walba wuxuu noo adeegsanaa magaca dowladda iyo isagoo isagoo taliya taliya ah inuu amisom iyo diyaaradaha dowladda inuu dad shacaba oo beeraleeya oo meel jooga inay duqeeyaan ayuu mar walba ku mashquulsan yahay annaguna mar walba amisom iyo dowladda waxaan u sheegaynaa oon la- saldhig walba la taaganahay war annagu shabaab maahina beeraleeyaan nahay beertaanaan ku noolnahay wax soo saarkaan shaqo ku leenahay tani maaha markii ugu horeysay oo ay beeraleyda gobolka shabeellaha hoose cabasho kaga soo gudbistaan mas-uuliyiinta kala duwan ee deegaanada ay shisheeyaha dowladda federaalka u qabteen ugu magacaaban warkii subaxnimo dhegaystayaal saakay aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaano waa inaga intaa